bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu halkanna waxaanu idiinku soo gudbinaynaa kitaabka ibnu abi jamra waxaana soo jeedinayaa sheekh shacbaan cabdillaahi aadam nuskhada asalka ee kitaabkan waxaa iska leh tasjiilaat alxuseyni alislaamiya cidna kuma tasarufi karto idan la'aan wabillahi towfiiq
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مؤلف وحكو بلا بحديث كوبات can caaishata caaisho waxaa laga soo wariyey ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ahayd radia allahu canha ilaahay ha ka raalli noqda iyada iyo aabbaheedba waxay ku habboonay maadaama aabbaheed yahay abubakr sidiiq in la yidhahdo radia allahu canhuma annahaa iyadu qaalad waxay tidhi awalu maa budi'a bihi wixii ugu horreeyey ee lagu bilaabay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wixii koowaad ee lagu bilaabay ee min alwaxyi waxyi ah alru'ya asaalixatu fi nnawm alru'ya riye ayay ahayd asaalixatu suuban oo fi nnawmi hurdada ugu timaada wixii ugu horreeyey waxyee u yimaadaa wuxuu ahaa riyo wanaagsan oo uu ku arko hurdada fa kaana waxa uu ahaa laa yaraa ru'ya midaan riyo arag ilaa hadduu riyo arkana shahad waa imanaysay mila falaqi subxi sida waaga dilaaciisa oo kale falaq waa dilaaca asubxi waaga uma dee intaa kadib xubbi bay leeyihi waxaa la jeclaysiiyey alkhalaa'u cidloodka inuu cidlo u baxo wa kaana waxau ahaa yakhlu mid cidlo ugu baxa bigaari xiraa buurta xiro la yidhaahdo god ku yaala ayuu ku cidloon jiro o gaar ugu bixi jiray fayataxanas ay fayatacabad waa uu ku cibaadaysan jiray fiihi godkaa ayuu ku cibaadaysan jiray wa huwa taxanuskuna atacabudu waa cibaadaysi allayaaliya habeenna la cibaadaysto dawaati alcadadi tira leh habeenna tirsan ayuu cibaadaysan jiray qabla an yansica intaanu u soo laabanin ilaa ahlihi reerkiisa oo wayatasawada aanu sahay qaadan lidaalika khalwada iyo cidlowbaxa mar labadaanu sahay qaadan uma deetana yarjicu wuu soo laaban jiray ilaa khadiija fayatasawadu haddana waa sahay qaadan jiray limilihaa intii in leeg xataa jaa'ahu lxaqu ilaa waxyigu u yimi sidaa ayuu samayn jiray walxaal xilligaa uu waxyigu u yimi huwa waxa uu ahaa fii gaari xiraa godka ayuu joogay fa jaa'ahu waxa u yimi almalag malagaa la macrifeeyey ee laysla garanayo waa jibriile ayaa u yimi oo faqaala waxa uu ku yidhi iqra' akhri qaala calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi maa ana biqaari maa ana anigu ma ihi biqaari'in mid wax akhriya qaala waxa uu yidhi faakhadanii waa i qabtay faqadanii waa i buquujiyey alqad waa marka xoog iyo cadaadis qofkuu saaro cid cid ka xoog weyna ay cadaadiso faqadanii waa i cadaadiyo waa i buquujiyey xataa balaga minii ilaa uu iga gaadhsiiyey aljahda dhibaato iyo awooddeedii halkii ugu dambaysay ilaa uu gaadhsiiyey uma intaa kadibna arsalanii waa isii daayey faqaala waxa uu yihi iqra' akri faqultu waxaa hi ma ana ma ihi biqaarin mid wax akri ah faakhadanii waa i qabtay faqadanii athaaniya mar labaad buu haddana i cadaadiyey oo i buquujiyo oo i kadeedi xataa balaga minii ilaa uu gaadhsiiyey aljahda dhibaato iyo halkii ugu dambaysay uu gaadhsiiyey dhibkayga uma arsalanii hadda waa isii daayey faqaala waxau yihi iqra' faqultu waxaan idhi halkii hore la soo taaganaaye maa ana ma ihi biqaari faakhadanii waa i qabtay faqadanii haddana waa i cadaadiyey ahaalisa mar saddexaad uma arsalanii faqaala waxa uu yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam farajaca wuu la soo noqday bihaa aayadaha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku aayadihii buu la soo laabtay yarjufu isagooy gariirayso fu'aaduhu qalbigiisu yarjuf uu gilgilanayo uu kurbanaayo fu'aaduhu qalbigiisu fadakala wuxuu usoo galay calaa khadiija binti khuwaylid faqaala wuxuu uhi zamiluunii zamiluunii idada idada fasamaluuhu waa dadeen xataa dahaba canhu ilaa uu ka tegey alrawcu argagaxii mudduu dadnaa ilaa argagaxuu ka tegayey faqaala wuxuu ku uhi likhadiija wa akhbarahaa wuxuu uga warramay alkhabara warkii iyo dhacdadu se u dhacday buu uga warramaye laqad xaqiiqe khashiitu waxaan u cabsaday calaa nafsii naftayda faqaalat lahu khadiija khadiijo oo dejinaysaa waxay ku tidhi kalla ha u fadhiin inaad naftaada u bakato haba marada ha u golaynin wallaahi allaan ku dhaartaye maa yuqsiika allaahu abadan ilaahay weligii ku hoojin maayo maxaanu ku hoojinayn innaka adigu latasilu waxaad xidhiidhisaa alraxima qaraabada wa taxmilu waxaad qaadaa alkalla qofka culaysku saaran yahay ee aan waxba qabsan karayn ee kartida daran ayaad culayska ka dulqaadaa alkalla wa huwa kallun calaa mawlaah qofka aan tiisa dar yeelan karin ee bilaa awoodda ee bilaa kartidaaba alkallu la ydhahdaa ee wa taxmilu lkalla hiqalahu culayska saaran baad ka dulqaadaa wa tagsibu waxaad kasbataa oo aad dadka siisaa almacduuma wax ay la' yihiin oo aanay haynin ayaad siisaa waa haddii la fadxeeyo taada oo wa tagsibu loo akriyo markaa waxay yidhahdaan haddii tagsibu loo akriyo waxa maqan ciddii mafcuulkiiba maqan wa tagsibu nnaasa dadka waxaad siisaa almacduuma waxaanay heli karayn oo cid kale aanay ka helayn ayaa adiga kaa helaan sida uu leeyahy imaamu tiibina wuxuu leeyahay maya taada waa la damaynaya wa tugsibu waa la odhanaya wa tugsibu markaa waxa weeyaan waxaad dadka siisaa ood gacanta u gelisaa almacduuma waxaanay heli karayn waana isla imanaysaa un wa taqri waad sooriyeysaa addayfa martida alqira waa martidoo la wanaajiyo oo cunto iyo hoy iyo wixii ay huwan lahaayeen la siiyo wa tuciinu waxaad ka caawisaa dadka calaa nawaa'ib alxaqi dhibaatooyinka xagga alle ka yimaada ayaad iyagana wax ka caawisaa wax kala qabataa intaasoo sababood awgood ilaahay ku xumayn maayo intaa kumay gaabsane fandalaqat bihi way kaxaysay khadiijatu xataa atat bihi ilaa ay u geysay waraqata ibnu nawfal ibnu asad ibnu cabdilcusa ibnu cammi khadiija khadiijo waa in adeerkeed wa kaana waxaan u ahaa imra'an nin tanasara kiristaamoobay fi ljaahiliya xilligii jaahiliyada ayuu kiristaamoobay wa kaana yaktubu wuxuu ahaa mid qora alkitaaba kitaabka muqadaska ah ee nasaarada alcibraaniya ayuu cibraaniyadda ku qori jiray fayaktubu min alinjiili injiil buu ka soo qori jiray bilcibraaniya luqadda cibraaniyada ee yuhuudda ayuu ku qori jiray maa shaaa allahu an yaktub intii ilaahay uga qoro ayuu kala tarjumi jiray oo uu kala naqli jiray wa kaana wuxuu ahaa xilligaana shaykhan oday kabiiran weyn oo qad camiya indhabeelay fa qaalat lahu khadiija waxay ku tidhi yabna cammi inaadeex ismac ka dhegayso min ibna akhiika inanka walaalkaa dhalay inankanaad adeerka u tahay ka dhegayso warkiisa fa qaala lahu waraqa waxa uu ku uhi yabna akhi adeer maadaa taraa maxaad aragta maxaa kuu yimaada fa akhbarahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu uga warramay khabara maa ra'aa wixii uu arkay warkiisii ayuu siiyey fa qaala lahu waraqa waxa uu ku yidhi haadaa kan kuu yimi annaamuusu waa khayrwadihi xaamilu lkhayr baa laydhaha wuxuu ka soo hor jeedaa aljaasuus oo ah isagu xaamilu shar qofka sharka wada annaamuusu khayrwadihi alladii nazla allahu calaa muusa ee ilaahay muuse uu ku soo dejiyey yaa laytanii hoogayge waa uu tiiraanyoonaya fiihaa marka lagu soo saaro jadacan yaa laytanii akuunu jadacan baa waxa xadfan akuunu yaan ahaado jadacan dhallinyaro jadcigu asalkiisu waxa weeye awrka qaalinka qaalinka yar ee shan jirka ah ee markaa ilkuhu soo baxayaan ayaa jadac la ydhaha marka wuxuu uga jeedaa maan nin da'yar koladaan imka oday weynahay alla maan yaraado laytanii akuunu xayan maan xilligaa noolaado wuxuu sii qiyaasayaa xilliga uu soo bixi doono inaanu noolaanayn yaa laytanii xayan yaa laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qawmuk markay qoomkaaga ku saarayaan alla maan noolaado faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu ku yidhi awa mukhrijiyahum awa mukhrijiya oo miyay saarayaan hum iyagu miyaa laysaaraya qaala nacam haa lam ya'ti lamu iman rajulu nin qad weligii bimili maa ji'ta bihi waxaan aad la timi iyo diinta iyo tawxiidka lamu imanin ilaa hadduu la yimaadana cuudiya waa la colaadiyaa wa in yudrikunii hadduu isoo gaadho oo aan anigu soo gaadho ama isagu soo gaadho yawmuka maalinta aad soo baxdaa ansurka waan kuu hiilinayaa nasran hiilin baan kuu hiilinayaa mu'azaran guntiga loo geejiyey mu'azar waxaa la yaqaana qofku markuu hawl adag qabanayo guntiga ayuu xidhaa uu geejisaasaan uga dhicin markaa meeshu waa hiilin hawl iyo waxay keenaysaa dhibaato guntigaan u xidhanaya uma dabeetana lam yanshab muu nagaanin waraqatu waraqa lam yalbas ma uu nagaanin an tuwufiya inuu geeriyooday muddo ka yar kadib baa waa uu geeriyooday wa fatara alwaxyu waxyigiina waa kala go'ay qaala ibnu shihaab asuhri calayh raxmat ullah wa ahbaranii wuxuu ii warramay abu salama ibni cabdiraxmaan ana jaabir ibni cabdillahi alansaari qaal walxaal jaabir yuxadisu wuxuu ka xadiisayu ka warramayey can fatrati alwaxyi waxyigu intuu kala go'ay faqaala fii xadiisihi xadiiskiisa wuxuu ku daray bayna xilli ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam bayna xilli ana anugu amshi aan socdo id xilligaa samictu waxaan maqlay sawtan cod min asamaa'i samadaan ka maqlay kore farafactu basarii indhaha ayaan kor yeelay kor baan eegay fa idaa waaba almalaku malagii alladii jaa'anii iigu yimi bixeraa buurta xeraa oo jaalisun fadhiya calaa kursiyin kursi ku fadhiya bayna asamaa'i waalard samada iyo arlada dhexdooda ayaabuu kursi dhigtay farucibtu minhu waan ka argagaxay farajactu waan soo laabtay faqultu waxaan ku uhi ehelkaygii dasiruunii dasiruunii iddada iddada faanzla allahu caza wajal ilaahay wuxuu soo dejiyey yaa ayuha yaa ayu yaa ayuha kaagan almuddasiru istadayow qum istaag oo faandir dig warabbaka rabbigaana fakabbir weynee wa siyaabaka maryahaaga faahiri aahiri faahir daahiri warujsa fahjur warujsa shirkiga iyo qurunkana fahjur ka fogow faxamiya waa diiray alwaxyu waxyigii baa diiray watataabaca wuu iska daba yimi sheekha abu muxamed ibn abi jamra caleyh raxmat ullah xadiiska ugu horeeya ku bilaabaya wuxuu ka dhigay xadiisu bad'i lwaxyi waana munaasaba aad u fiican oo kol haddii kitaab la bilaabayo waxa munaasaba waxyigu siduu ku bilowday maadaama kitaabka la bilaabaya uu ka mid yahay waxyigaa bilowday culimmada mu'alifiinta kutubta alifaana laba dariiqo midun bay leeyihiin mid waxay sameeyaan waxay ku bilaabaan inama alacmaalu binniyaat xadiiska niyada ka warramaya iyagoo uga jeeda ima sheekha alifaya iyo qofka dhagaysanaya iyo ka akhriyayaaba inay ilaahay dartii uga jeedaan ayay niyada ka warramaan sheekhu isagu wuxuu ka bilaabay badel waxyi waana munaasabo fiican xadiiska caaisha ayaa warinaysa radi allahu canhuma waa uma almu'miniin waa hooyadii mu'miniinta inay hooyadii mu'miniinta tahay waxaa caddaynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlka uu leeyahay wa aswaajuhu ummahaatuhum wa aswaajuhu xaasaska rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ummahaatuhum waa hooyooyinkood muslimiintay hooye u yihiin dhammaan hooye u yihiin waxay hooye ugu yihiin xagga xurmada iyo qadarinta iyo weynaynta iyo inaanay guursan karin iyo inay ilaaliyaan siyaabo badan bay hooye ugu yihiin xataa waxaa la yidhaahdaa hooye waxa u yihiin aabbahood iyo hooyadood waa qadaayaadka la yaabka leh abubakar markuu inantiisa la hadlayo wuxuu odhan jiray yaa caaisha yaa ummaah caaishay hooyo waa inantiisi waayo waa ummi lmu'miniin isna muxuu ka mid yahay mu'miniintay hooyada u tahay ayuu ka mid yahay walaalkeed bay hooye u tahay hooyadeed bay hooye u tahay waa hooye macnawiya ma aha kii xisiga ah ee muuqday waxay culimmadu ka wada hadlaan walaalkeed ma la odhan karaa khaalulmu'miniin abtigii mu'miniinta ma la odhan karaa aabbaheed ma la odhan karaa jaddulmu'miniin hooyadeed ma la odhan karaa jaddatulmu'miniin mu'miniinta ayaydood oo saa ma loo wadi karaa edadeed ma la odhan karaa camatulmu'miniin haakada saa ma loo wadaya laba qowl bay ku leeyihiin qole waxay leeyihin maya oo nasabka xaqiiqiga ah ayaa wuxuu qaataa inuu sidaa u kala farcamo laakiin kan waa mid macnawiya ilaahay baa magacaabo yidhi waa hooyooyinkiin ee ilaahay ma odhanin walaaladood waa abtiyaaladiin hab- ee, dumarka la dhashayna waa habaryarihiin lama odhanin ee waxay ku gaar tahay iyaga uun qolana waxay leeyihin maya way ka farcamaysaayo ee mucaawiya ibn abi sufyaan waxaa la odhanaya khaala almu'miniin cabdiraxmaan ibn abubakr waxaa la odhanaya khaala almu'miniin wahaakada saasaa loo wadaya ee caaisha xadiidkay soo warinayso radia allahu tacaala canha waa sidiiqa binta sidiiq waxay leedahay waxyiga wixii ugu horreeya lagu bilaabay wuxuu ahaa arru'ya saalixa asalka waxyiga waxaa la yidhaahdaa alwaxa buu ka yimi alwaxa alwaxana waxa weeye radaadulmaa waa radaadulmatar waa shuuxa yar ee roobka ee ugu soo horreeya roobka iyo waxyiguna way isshabbahaan waayo roobku wuxuu nooleeyaa arlada waxyiguna wuxuu nooleeyaa quluubta haddii qalbigu waxyi waayo wuu abaaraystaa sida dhulku hadduu roob waayo uu u abaarsado waxyina waxaa la yidhahdaa luga carabiya aliclaam alkhafi waxaa la yidhahdaa ogeysiin qarsoon waa xagga luqada sidaa ogeed baa ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamaa isagoo u waxyoonaya shinnida iyo isagoo u waxyoonaya ee ummi muusa iyo isagoo u waxyoonaya maryam lama odhan karo waxyigaasi waa nebiyey ahaayeen waayo waxygana waa iclaam khafi ilahay si qarsoon buu u ogeysiiyey shinnida wa awxaa rabuka ila naxli an ittakhidii min aljibaali buyuuta wa min ashajari wa mima yacrishun marka waxyiga la sheegayana waxa weeyaan iclaamu llahi anbiyaahu biاlamri biwaasitati malaa'ikatihi aw bilaa xijaabin waa ilaahay inuu ogeysiiyo nebiyadiisa waxyiga uu soo gaarsiiyo isagoo adeegsanaya malag marmarna isagoo toos ilahay u soo gaarsiinaya marmarka tooskaa waxaa ka mid ah nebiyullaahi muusa markii calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu la kulmay ee uu waxyooday ee uu tooska u maqlayey iyo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey ee loo qaaday xagga iyo samaawaadka sare ilaa iyo sidrati lmuntaha ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horreeya loo waxyooday ee waxyiga uu ku- ugu soo horreeya wuxuu ahaa alru'ya riyo riyadu dabcan waa qaybsantaa waa ri'ya waa ru'ya saadiqa iyo ru'ya kaadiba iyo adqaasu axlaam saddexaasa u qaybsantaa adqaasu axlaam waxa weeye wixii aad maanta haysay sheekooyinka aad ku sheekaysateen ciddii aad aragtay oo aad caawa dib u aragto waa maskaxdii oo dib uuna soo ceshanaysa oo cajaladii dib u soo celisayoo iyadu macno badan lagama soo qaado waxba lagama soo qaado riyada xunna waata ay ku jiraan muuqaallo kaa nixiya oo aan kaa kaa farxinin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sharciyeeyey riyooyinka noocaasa markaad aragto kolle waad soo baraarugaysaa qofku inuu bedelo jambiga uu u jiifay dhinaca uu u jiifay ayuu bedelayaa saddex goorna dhinaca bidix buu u tufayaa waxaan candhuuf iyo candhuuf weyna ahayn neef iyo candhuuf isugu jirta shaydaankana waa iska naarayaa saddexaa tallaabuu qabanayaa cidnaba u sheegi maayo weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray hadduu sheego waxay u dhowdahay inay dhacdo oy xaqiiqowdo marka waxyaalo badan ood aragto oo kaa argagax geliya oo aad ka naxdo sidaa yeel qofku ha bedelo dhinacuu seexday waxa uga jeedaa ilaahay inuu bedelo waxaanuu arkayey hadday riyo wanaagsan tahayna wuxuu u sheegayaa axabbi innaasi ilayhi dadka ciddii ugu jecelaya buu sheegayaa oo ugu bishaaraynaya riyadu waxa weeyaan waa waa waa waa caajilu bushra almu'min waa waxyaalaha waxyiga qayb ka mida weeyaan waxaa la tilmaamaa lix bilood bay socotay weliba rasuulka calayhi salaatu wasalaam riyadiis waxay u- u arki jiray sida waaga berigiisa loo arko waagu markuu beriyo jihaadaasoo dhan buu qabsadaa si cad buu u yimaadaa isaguna sidaasi leeg riyadu xalay arkay isla subaxiiba iyadoo cad bay imanayso waadixa culimmadu waxay isweydiiyaan maxaa riyada loogu bilaabay waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan waxa loogu bilaabay waa sii diyaarin lagu sii diyaarinayo inuu marka hore wax aan u arko riyada riyadaa markuu in badan arko wuxuu dareemayaa inay wax jiraan isagoo is-og inuu ahmiyad leeyahy ayaa haddana waxaygii damba imanaya markaasuu si fiican ula qabsanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii riyahaasi muddo socotay waxaa la jeclaysiiyey inuu cidlo u baxo alkhalaa yaa jeclaysiiyey mabniyu limajhuul laakiin waa macruuf cidda jeclaysiinaysaa alla subxaanahu wa tacaala baa jeclaysiiyey inuu cidlo u baxo waxa loo jeclaysiiyey ummaddan uu ku dhex nool yahay ayaa waxay ahaayeen ummad aan waxba ku wanaagsanayn caqiidada kumay wanaagsanayn akhlaaqda kumay wanaagsanayn cibaado kumay wanaagsanayn waxay ku wacan yihin lama arko isaguna wuu dhaliili jiray wax alle waxay ku nool yihiin ilaa yaraanti oo haddii sanamka lagu dhaariyo wuu diidi jiray haddii la yidhahdo aynu ku dawaafno meel ay asnaami taallo kuma dawaafi jirin marka wuxuu arkay xaaladday ku nool yihiin wuxuu ku bedelana muu haynin oo diin xilligaa u hayay may jirin deetana nooc min alhuruub waa iskaga baxsanayey dhinac buu uga baxayey isagoo tilmaamaya inuu ka indhagarsado oo xaaladday ku nool yaanu arki karayn dhinacaasu isaga baxay laakiin taas waxay ahayd intii aan shareecadu soo degin miyaan loo daliishan karayn inaynu cidladaa u baxno oo godadkaa la gala iyo buuraha iyo dhagaxaanta dhexoo qawiyada in la galo looma deliishan karo waayo xilliguu rasuulku baxayey calayhi salaatu wasalaam qur'aan iyo sunno midna muu haynin waajibka keliya saarnaa wuxuu ahaa intaa in iskaga dhex baxo munkarka laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay cidla u bax cidlo lagu cibaadaystaa inaanu diinteenna ku jirin laa rahbaaniyata fi lislaam islaamku suufiyad cidlo laysku oodo ma laha ee wuxuu leeyahay jamaca iyo jamaacaadka in la xaadiro cilmiga in la barto in la faafiyo in ummadda la dhex galo kooda ku dhibo loo sabro kooda ku wanaajiyo loo mahadnaqo khayrkaasay ku jira in ummadda la dhex galo marmar iyo dhib baa ayaa la sunno laga dhigay xilliga fitnadu ay dhacdo ee khayrkaiyo sharka la kala garan waayo inaad cidlo iskaga baxdo xilligaasuu rasuulku wuxuu amrayin qofku uu ari iska raacdo oo bannaan uu baxo meesha uu baxaya waxay ahayd qaaru xiraa buurta waxaa la odhan jiray jabalu xiraa godkanna waxaa weeyaan god yaroo waxoogay leeg buurtu waa buur aad u dheer halkaasuu geli jiray fayataxanas waa cibaadaysan jiray imaam zuuri caleyh raxmatullah ayaa kelmaddaa leh wa huwa tacabudu layaali dawaati alcadad qabla an yasaxa ila ahli wayatasawada lidalik intaa waxaa ku dhex daray waa mudraj mudrajku waxa weeyaan hadal lagu fasirayo xadiiska ma huwa taxanus waa tacabud iyo cibaadaysi habeenuu cibaadaysanayay waxaa lagu caddeeyey inay tahay soddon habeen oo rabadaana ayuu cibaadaysan jiray cuntada xaggee buu ka isticmaali jiray cuntada wuxuu ka qaadan jiray ehelkiisa gurigiisu ka qaadan jiray halkaasuu la tegi jiray marka ay ka dhammaatana waa soo laaban jiray isagoo sidaa ah dabcan waxay culimmadu kala soo baxaan wada shaqaynta qoyska rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiijisay ula shaqaynaysay ee ugu diyaarinaysay cuntada waxay kala soo baxaan oo kale geesinimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxay tilmaamaan barta uu hoynayey waa buur meel cidlaha ku taalla figteed meel goda ayuu hoynayey oo wax nuura iyo iftiina aanay marnaba aan u haysanin cid bini aadan oo inay halkaa u hoyato keligiia oo aan wehello lahayn hub uu ku hubaysnaana laynoo sheegin waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa geesinimo aad iyo aad u sarraysa markaasaa waxaa halkaa ugu yimi malagga jibriil baa halkaa ugu yimi markuu ugu yimi waxa ugu horreeya u weydiiyey wuxuu ahaa iqra' ugu horrayn almalak buu yidhi almalak waa almalak almacruuf waa malagga la yaqaano ee mar walba rususha u soo qaadi jiray waxyiga iqra' markuu ku leeyahay culimmadu waxay isweydiiyaan iqra' jibriil wuxuu og yahay inaanu rasuulku waxba akhriyin calayhi salaatu wasalaam haddana akhri buu ku leeyahy miyaanay ahayn qof waxaan u awooday inaad u dirto adigoo og inaanad duuli karayn in lagu dhaha duul meena noocaa noqonay waxay leeyihin maya waxaa looga jeedaa bimacnaa iqra' mustaciinan billaah akhri adigoo ilaahay kaashanaya haddaanad waxba akhriyi karayn allah ku caawinayo waad akhriyi doontaaye alla kaashoo akhri rasuulkuna muxuu u qaatay waxbaad garanaysaa wax waad akridaaye iminka akhri dabeetana wuxuu uhi maa ana biqaari anigu ma yimid wax akhriya saraaxada runtuu sheegay awoodiyaan wax ku akhriyi lah malihi maa soo dhiganin waxa la yidhahda akhris abidkay waxna ma qorin waxna ma akhriyin maa ana biqaari dabeeta waa qabtay faakhadanii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay wuu i qabtay qaabku u qabtay ma sharxin laakiin waa malag ilaahay wuxuu siiyey awoodo waaweyn ficlan awooddiisa kumuu sii wada dayn oo hadduu awooddiisa kusoo dayn lahaa maba noolaadeen calayhi salaatu wasalaam waayo awooddiisa xaqiiqiga ah kumuu imanin ee wuu isa soo shabaxay wuxuu isku soo shabaxay bini aadan buu isku soo labahay deetana wuxuu yimi isagoo bini aadan u eg deetan rasuulka wuu cadaadiyey aad buu buquujiyey xataa balaga mini aljahda aljahd marka jiimka la fadxeeyo waa ataaqa awoodaydiiba waa dhammaatay awoodaydi way dhammaatay hadduu in yar igu sii hayn laha waxa weeyaan waa sirri la aljuhdana waa la yidhi dadaal waan firigfirig lahayo intaa waxaan islahaa dadaal baan bixinayay iska furfur aljuhdana waa la yidhi kay doonta ha noqotee dhib badan baa soo gaadhay wuu sii daayey nafsa nafsa alamr amarkiibuu ku celiyey iqra nafsa aljawaab jawaabtiibuu isna ku celiyey xama akriyo tallaabada tallaabadeedii buu qaaday intii in leeg dhibaatada dhibaatadeedii baa soo gaadhay wuu sii daayey haddana mar saddexaad iqra jawaabtii uu ku celiyo waxba ma akriyo weligii hore iyo dambaysa midna waxba uma akriyin intii leeg buu haddana ku sameeyo aad buu u cadaadiyey dhib xoogluu soo gaarsiiyey wuu sii daayey markaas waa idiin ku akriyey waxay culimmadu halkaa ka diraaseeyaan faa'iidada ay leedahay soo jeedinta qofka la soo jeediyo haddii waxaa sawirataan uu jibriil intuu godka soo galo uu ku akriyo iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsana maa lam yaclam uu iskaga tegi laha rasuulku muxuu odhan laha acuudu billahi min ashaytan rajim tolo muxuu ahaa waxan ha u yaabi laha waayo wuxuu wuxuu moodi laha hadal meesha iska maraya manuu xafideen ahmiyadna muu siiyeen dibna kamuu warwareen wax laga yaaba hawshiisii kale inu sii wadan laha laakiin markay intaasoo hawlood ku dhaceen ee amar la siiyey ee saddex goor la cadaadiye la buquujiyo dhib la gaadhsiiyey wuxuu arkay waxaan laga rabaa inuu muhiim yahay culamaau tarbiya waxay soo qaataan qofka in la yar garaaco oo bulish lagu sameeyo oo la cadaadiyaa inay keenayso inuu su-aal isweydiinayo odhay maxaa lagugu dilaya maxaa lagu maxaa lagugu haystaa te waa wax muhiima waxaa lagugu haystaa haddii laakiin la yidhahdo akhri haddaad akhriyi karto haddii kale la iska daa muxuuse odhan laha dee maxamaad akhriyi jirin maxaa khalaas ku iska dayn laha marka ahmiyad baa loo samaynayaa ahmiyaddii bay yeelatay dabeetana wuu akhriyay iqra bismi rabbika aladii khalaq iqra akhri bismi rabbik mustaciinan bismi rabbika mustaciinan adigoo kaashanaya biismi rabbika magaca rabbigaa ku akhri awoodaad leedahay kuma akhriyi kartide awoodda ilaahay kaasho alladii allaha akhri awooddiisa ku akhri khalaqa abuuray wuxuu abuuray lama sheegin khalaq abuurayun wixii la abuuray mafcuulka marka la sheegi waayana waa caam wax allo waxa abuuran oo dhan buu abuuray markaasaa haddana mid laga soo qaatay kii ugu sharafta badnaa wixii la abuuray waa insaan khalaqa waxa uu abuuray alinsaana insaanka min calaq xinjir buu ka abuuray waxaynu ognahay waxaa ka horreeyay inuu ahaa nudfa candhuuf candhuuftana ay ka horraysay turaab wixii oo dhan lama sheegin waayo waa markii uu bini aadan u ekaanayayoo bini aadanku dee xinjire iyo dhiig iyo ayuu leeyahay iyo iyo xidida iyo wax la mida ayuu leeyahy markuu biyo yahay dee waa biyo markuu ciid yahayna waa shay naga duwan laakiin markaa uu xinjirta noqdo ayuu bini aadan usii ekaanaya min calaq iqra akhri waa ta'kiid waa lagu xoojinaya mar labada lagu celinaya wa rabbuka alakram wa rabbuka rabbigaa alakramu waynu ka dhigno jumlad hor leh jumla istinaafiya marmarna culi waxay dhahdaa iqra akhri wa rabbuka walxaal rabbuka rabbigaa alakram uu yahay ka karaamada badan marka jumladda horaa fiican in la yidhaha iqra akhri wa rabbuka rabbigaa alakramu waa ka karaama oo dhan u dhan tahay ee adduunka oo dhan karaamada iyo sharafta isagu bixiya ee isagu siiya ee isaga ay u dhammaystiran tahay weeyaan alladii allaha callama bilqalam callama baray bilqalami qalanka callama alinsaana maa lam yaclam in labada aayadood sheekhu ku daraabay ahayd waayo inta soo wada degtay intaasay ahayd marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabay iqra alalifu walqaafu walraau walalif iqra wuxuu ilaahay awoodi karayey inuu waxyaalo badan ku bilaabo salli tuko sum soon wax badan baa lagu bilaabi karayay maxaa loogu bilaabay iqra culimmadu waxay leeyihiin dhammaan cibaadaadku qiraa'a ku jirta cibaadaadka qiraa'a ku jirta diinteenna gebigeeduna akhris bay ku dhisan tahay akhriskana waa dhiirigelisaa faa'iidada bini aadamku haystaana waxay inta badan ku timaadaa akhris xataa macallinka ardaygu macallinku boqol kiiba boqol waxba ma siin karo inta uu siiyaa waa tilmaan akhris buu u baahnaanaya akhriskuna wuxuu siiyaa bini aadanka waxaan cid kala siinin sidaa awgeed baa ummadda islaamka ah waa ummaddii diintooda ay ku bilowday iqra' waxaa laga rabaa inay ummadaha ugu qiraa'o bataan oo ay akhriyaan caadadooda noqoto akhris innagu laakiin akhriska waa ka waahsanaa intaan akhriyada waxaa leedahay afka iga sheeg adigu ii sheeg muxuu joornaalku qoray dee aayadda ii macnee adigu adigu bal korka iga akhriyaan dhegayste akhrisku waa nugu adagii maxaad u malaynaysaa waxay iminka soo qaataan culimmada waxbaadhaa waxay yidhaahdaan inta caalamulislaami kitaab lagu daabaca sanadkii ilan daabacaddu waxay ku xidhan tahay akhris hadday cid akhri weydo cidma daabacaysa cidma daabacayso inta caalamulislaami o dhan kitaab lagu daabaco waxa ka badan inta gobol maraykanka lagu daabaco maxay daabacayaan iyagu sheeka berele bay daabacayaan iyo aaraa iyo fikir iyo iyo iyo iyo warar beena ayay daabacaan iyo fikir bini aadan inagoo haysanno kitaabkii ilaahay iyo sunnihii rasuulka iyo axkaamtii culimmada iyo caqli suuban oo wanaagsan waxaanu akhriyna aad buu yaryihi markaa jiilkaa daada yar ee hortayda fadhiya waa inay iyagu bilaabaan oo akhriska ay caado ka dhigtaan oo ay kitaabka la saaxiibaan oo gacanta ku haystaan waxaa la yidhahdaa qofka hadduu kitaabka gacantiisu ka maran tahay caqligiisa wax badan baa ku siya saacad ama laba ama afar intaa hadduu akriyi lahaa toban jis buu dhammayn lahaa hadduu kitaab qur'aana seen laha hadduu kitaab kale seen laha in badan buu akriyi laha wax badan buu faa'idsan laha bas buu raacaya soddon daqiiqo la soconaya soddon daqiiqo wax badan buu qabsan lahaa ummadaha kale laakiin waxay isbareen inay sitaan waxaan ilaahay u dhawaynayn aakhirin waxba u tarayn ayay sitaan markay tareenka fuulaan bay akrinayaan markay bug kitaab markay meel yar fadhiistaan bay akrinayaan marka ilaahay wuxuu ugu bilaabay iqra fariin bay ahayd la raba inaynu fahanno inta dhugatay ee fahantana ay yar tahay saa ogeed ba culimo waxay idhahdaan ummatu iqra laa taqra ummaddii ilaahay iqra ugu bilaabay waxa ma akrido waa gabeen farajaca biha intaa markay soo degtay rasuulku waa soo laabtay sala allahu calayh wasalam yarjufu fu'aaduhu qalbigiisu waa gilgilanaya fadakhala calaa khadiija binti khuwaylid khadiija ayuu usoo galay faqaala waxau yihi zamiluunii zamiluunii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo laabtay isagoo gerinaya qalbigiisu wuu baqanaya waayo muu arki jirin xaaladdan muu arki jirin ciddan u timaada amarkan la leeyahay akhri ma arki jirin cadaadiskan iyo waxaan ma arki jirin waxaan la yidhi akhriya lagu soo akhriyena wuu la yaabayey aad buu gerinaya deeta wuxuu khadiijo ku yidhi samiluuni samiluuni waxaa arkaysaa khadiijo waa qof keliya haddii qof keliya adaa maraysa maxaa odhan layd zamilnii idad idad laakiin muxuu yihi zamiluunii idada idada waxay halkaa culimadu ka dhalaashadaan xilligaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam afartan jir buu ahaa shan iyo labaatan jirna waa ku guursaday markaa carruurtiisa ugu waaweyni taqriiban dhowr iyo toban jirro waaweyn bay ahaayeen saddex iyo toban afar iyo toban waa da'dad waaweyn iyagaa amarku la socdaa khadiijo iyo carruurtii uxuba idada azamlu wadasru dasiruuni iyo zamiluunina waxba uma dhexeeyaan culamada qaar baa kala farqiyey oo zamiluuni waxay idhaahdeen waa markaa dhan walba iska xidho ee isku duuduubto maradii ayaa zami la yidhahda samaali waa daditaanka qofka isku marmaro addasruna waxa weeyaan in lagu dado un hadday daba meelaha ku banaanaadaane in lagu dado waa la daday fazamaluuhu way dadeen xataa dahaba canhu ilaa uu ka tegey alrawcu argagaxi faqaala likhadiija waxau ku yihi akhbaraha alkhabar warkii buu u warramay markuu warkii uga dhacay ayuu ku yihi laqad khashiitu calaa nafsii naftayda waan u baqay muxuu naftiisa ugu baqay dhowr iyo toban nooc baa loo fasiray kelmadda laakiin waxa ugu dhow in la yidhaahdo laqad khashiitu calaa nafsii min almowt geeri baan uga baqay sidii u cadaadinayey ee u buquujinayey caburinayey inay naftuba iga raacdo ayaan ayaan ka baqay warkii oo dhanna wuu siiyey khadiiji laakiin qof ilaahay wanaajiyey bay ahayd waxay ku tidhi kalla kalla waxaa loo isticmaalaa waxa aad si adag u diidayso ma dhici karto kalla haba sheegin wallaahi ilaahay baan ku dhaartay dhaarna way raacisay maa yuqsiika allahu ilaahay ku hoojin maayo abadan weligi qofka waa saasay ku dejisay kalla bay tidhi ilaahay marnaba ma dhici karto in ilaahay ku hoojiyaa markaa si aanu u qaadanin inay iyadu iska leedahay ayaa caqligeedu wuxuu siiyey caqligeeda wanaagsani inay isku xidho laba shay dhaqanka wanaagsan akhlaaqda fiican iyo wanaajinta ilaahay ayay isku xidhay waxay leedahay tilmaamo fiican baad leedahay maxaa ka mid a innaka latasilu raxim qaraabadaad xidhiidhisaa qaraabadaad xidhiidhisaa qaraabadoo la xidhiidhiyaana waxa weeyaan fadaa'isha ugu waaweyn ee rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in khayrka adduunyada lagu helaayo qaraabaduna raxim oo jasad loo sameeyey jidh loo sameeyey ayaa markii ilaahay makhluuqa abuuray ayaa carshiga ay ku dhegtay waasay tihi hada maqaamu lcaayidi bika min alqadiica ilaahayow halkan waxaan u haystaa waxaan kaa magan gelayaa in laygooyo suu ilaahay wuxuu ku yidhi amaa tardaa an aqdaca man qadacaki wa asila man asiliki qaraaboy cidda ku xidhiidhisa miyaan raalli ka ahayn inaan xidhiidhiyo wanaajiyo cidda ku goysa inaan gooyo ballankaasay kala qaateen ilaah ilahayna wuxuu lahaa fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxamakum miya ma laga yaabaa markaad wilaayo qabsataan ee meelo qabsataan inaad arada fasahaadisaan oo qaraabadana goysaan qaraabada waa la wanaajiyaa kooda dacdaraysan baa wax la taraa kooda jaahilkaa wax loo tilmaamaa ka buka ayaa la booqdaa wanaagu ayaa lagu taageeraa laakiin inagu ummad ahaan sidaa maynu yeelin sidaa maynu yeelin ficlan xaqiiqada marka laga warramayo silatu raxim ma lihin marka uu qofkaasi soo muusanaabo ayuun baynu raatullahi ka kacay hadday ka baxayso iyo hadday ku daba yar tahay iyo hadduu gaajoonayo iyo hadduu xanuunsanayo waxaa la yidhahnaa dan ka gelin isagoo baahi u dhintay iyo iyo u dhintay maxaan ku dhaha dhibaato iyo u dhintay busaarad ayaa markaa lasoo wada yaacaya boqol gaari isu imanaya boqolka gaari may isu yimaadaa markuu bukay may marka hore waxu qabtaan markaasaa geel lagu dhuundhabaya geela ma isaga loo qalo waxa laga yana gaajaba u dhintay markaynu dhexdeena nahay waynu isku xunnay waxaa laga yaabaa in adeerkii iyo in adeerkii in fiintu ay ka dhex yeedho laakiin marka uu reer kala arko ayaa gebigoodu wax alla wixii dhexdooda yaallay ay ilaabayaan laa taa la ydhaha siraturaxim waxa la ydhaha baadil loo hiilinayo marka la hagaagsan yaho xutar tacliinta ku baraaruji khayrka u sheeg salaada ugu baan laakiin markay xaaladdu xun tahay unbaa wax la qabanaya hada laa yasiir wax soconaya maaha inaka latasilu raxim qaraabadaad xidhiidhsaa wa taxmilu lkalla kaaan awoodda daran alkalla wa huwa kallun calaa mawlaah waa kii ilaahay lahaa mid aan waxba taraynin oo ku tiirsan weligiisa iyo sayidkiisa qofka kartida daran ee aan waxba qabsan karin ayaa la dhaha kall wa taxmilu lkalla ka aan waxba qabsan karinna waxbaad u qabataa wa taksibu lmacduuma waxa aan la heli karayn ayaa dadka siisaa oo qofku waxaan la heli karayn aad buu ugu farxaya laakiin wuxuu hebelba ka soo helaayo waa iska caadi haddaad siiso kolle wuu ku farxayaa laakiin isku farxad noqon mayso waxaanu heli karayn inaad siiso wa tuqri dayfa martidana waad suuriyeysaa oo martidu xaq bay kugu leedahay waxay kugu leedahay in la soo dhoweeyo hadalka lagu soo dhoweeyo ee sooriyada lagu soo dhoweeyo ee hoyga iyo wuxuu ku maartay uu ku seexan lahaa lagu soo dhoweeyo muddona waa kugu leeyahay xaq wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi nawaa'ib waa dhibaatooyinka xaquu keeno afartaa arrimood ayaa waxay kala soo baxday shantaa arrimood waxay kala soo baxday in ilaahay aanu ku xumaynayn caqligeedu wuxuu siiyey wanaagsani cidda wanaagga ku dhaqantaa in ilaahay wanaajinayo waana asiibta runtii haddii aad wanaag ku dhaqanto marnaba ilaahay ku xumayn maayo haddaad xumaan ku dhaqantana marnaba ilaahay ku wanaajin maayo taasaa ah aljazaa min jinsi alcamal qofku siduu u dhaqmo intaas markay dejisay kumay gaabsanin radia allahu tacaala canha wa ardaaha khadiiji intaa kumay gaabsane way sii dejinaysaa waxay u geysanay aqoon-yahana oo maka markaa aqoon u leh marka loo eego reer maka waa aqoon-yahan waa in adeerkeed ruma waraqa ibnu nofal ibnu asad ibnu cabdilcusa iyaduna waa khadiija bintu khuwaylid ibnu asad ibnu cabdilcusa asadkaasay isugu yimaadaan waa ilmaadeen ruma wuxuu ahaa ninkani nin intuu soo u egay xaaladdii carabi ee ku sugnayd iyo gaalnimadii aad iyo aad uga booday oo nacay dabeetana suu u raadinayay xaq uun islahaa gaad isidhi malaha kiristaanka iyo nasaarada ayaa ugu dhowo diintaa galay weliba wuxuu yaqaanay luqat alcibraaniya cibraaniyadu waxa weeyaan luqadda yuhuuddu ku hadasho injiilina waxay ku qornayd asuryaaniya asuryaaniya waa luqaddii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ee ciraaq lagaga hadli jiray weeyaan tawraad baa cibraaniya ku qornayd injiilna suryaaniya ku qornayd markaa wuxuu samaynayaa labada luqadood buu garanayaa suryaaniyadu ka soo qorayaa injiil wuxuu ku qorayaa cibraaniyada wuxuu u qorayaa inay yuhuuddu akhriyaan markaa wuxuu ahaa nin turjumidda qaabilsan oo turjumo labada kitaabee muqadaska isku turjuma waxaa xilligaa marayay xaalad wa kaana shaykhan kabiiran qad cami wuxuu ahaa nin weyn oo gaboobay oo indhabeelay fa qaala lahu khadiija waxay ku tidhi yabna cami in adeer ismac min ibni akhiika inanka walaalkaa dhalay wax ka dhegayso ficlan walaalkii ma dhalin oo laba qabiil baabay kala yihiin waa bani suhra khadiijo iyo waraqa waa bani suhra waa qabiilkii rasuulka dhalay calayhi salaatu wasalaam waa ri'abtigii marka saa loo eego isna waa bani cabdimanaaf oo wuxuu ka siiyey bani haashim waa laba jilibo quraysh bay isugu yimaadaan laakiin waxay ibnu akhiir ku leeday marka lasoo tiriyo abtirsiinta cabdullaahi rasuulka aabbihi iyo waraqa ayaa siman markaa kacanada inay walaalayiin marka laga soo eego faraca oo adeer buu u noqonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dhegayso isna wuxuu ku uhi yabna akhi maada tara ii warranoo maxaad aragtaa fa akhbarahu rasuulu llahi khabara maa ra'aa rasuulku wuxuu uga warramo wuxuu arkay faqaala lahu waraqa waxa ku idhi haada kani waa markuu warkii qaatay annaamuusu waa khayr wadihi alladii nazla allahu calaa muusa ee ilahay muuse ku soo dejiyey wuu u warramo wuxuu ku yidhi khayr baad heshay weli wuxuu u raaciyey inaka la nabiyu haadi lumma waxaa tahay nebiga ummaddan ee adkayso waxaanaad aragtay jinna maaha waalina maaha waxaad ka walaacdana maaha waa khayr waxaad aragtay ummaddan aadaa u nebiya waa jibriil khayrka wadi jiray ee muuse u iman jiray culamada qaar waxay dhahan muxuu muuse u sheegay ma ciisa cid kale u iman jirtay kol hadduu kiristan ahaa muu idhaahdo alladii nasala allahu calaa muusa calaa ciisa waxay dhahan maadaama qaar badan ay ciise diidanaayeen yuhuudda gaar ahaan laakiin muuse ay isku raacsan yihiin yuhuudi iyo kiristankuba way isku raacsan yihiin muuse kii la isku raacsanaa buu sheegayaa markaasuu yihi hada aladii nasala allahu calaa muusa marka waxa weeyaan wuxuu samaynayaa wuu tiiraayoonayaa wuu shallaytoonayaa aad buu u murugoonayaa wuxuu leeyahay waa aad buu u murugoonaya wuxuu leeyahay alla maan maalintaa yaraado yaa laytanii fiiha jadacan maan wiil yaroo da-yar ahaado oo dhallinyara oo boodaya oo wax qaban kara yaa laytanii akuunu xayan wuxuu dareemay xilligaa inaanu kolliba noolaanayn oo ninka weyniwadkiisa waa yaqaanaa waxbuu isku qiiqaasaya waxbuu isku geynaya waxa laga yaabaa qaabka uu xanuunsanayo waxyaalaha uu dareemayo ayuu isnimalaha noolaan maysa xilligaa id yukhrijuka qawmuka markay qoomkaaga ku saarayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo afartan sannadood kelmad xun aan maqal afartan sannadood kelmad xun aan la odhan afartankaa sannadood aad loo jeclaa oo shan sannadood ka hor markay qurayshiis qabteen ee uu kadinkaa ka soo galay aad ugu farxeen oy aad ugu indhakuulan jireen oo odhan jireen alamiin ayaa wuxuu mar keliya maqlay waa lagu saaraya wuu u qaadan waaye awa mukhrijiyahum ma anigaa lay saaraya oo maka aan u dhashay oo aan afartan jir ku gaadhay oo aan intaa ku noolaa ayuunbaa layga layga kaxaynaya waraqa wuxuu ahaa nin markaa diimihii garanaya oo cilmi leh oo faqiiha wuxuu leeyahay diin baad la timi tawxiid baad la timi nin tawxiid la yimina lama soo dhowaysto ahlu baatilku marnaba inay caleemo qoyan kugu soo dhoweeyaan oo gacmo farow kugu soo dhoweeyaan oy kulaa waanu ku sugaynae kaalay tawxiidka waad nagala daahday waad nagala raagtay ha filin marada ha u golaynin ha sidaa awgeed baa waxaa la idhahdaa addacwa asaxiixa dacwadda saxda ah ee ummadda sida fiican u hagaysaa waa tacluculaadiyo haddii ahlubaadilku soo dhoweeyaan oo guriga cad lagaa soo dhoweeyo oo meel heblaayo lagaaga yeedho oo meel kale lagaaga casumo oo dhowra waa ninkii dacwadda wadi jiray ee khayrka waday hee dalalka lagu furo oo is ogow dacwaddaadu waa barxantay saafi maaha hadday saafi tahay waa ka cadhoon lahay magacyay ku bixin lahaayeen waa ku eryin lahaayeen kumay ogolaadeen ma rasuulka ilah bay ka sharafantay calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku dhashay baa laga caydhiyey oo laga firdhiyey marka wuxuu ku leeyahy waraqa lam ya'ti rajulun nin lamuu iman qadu weligii bimili maa ji'ta bihi intii aad la timi wixii aad la timi wax la mida ilaa hadduu la yimaadana cuudiya waa la colaadiyaa wa fii riwaayatin uudiya waa la dhibaa riwaayad kale saasay leedahay wain yudriknuu yawmika haddii maalintaa soo gaadho ansurka nasran mucasaran waxaan ku hiilinayaa hiilka madambaysa uma lam yabsha waraqa waraqa ma nagaanin antuu fi oo geeriyooday wa fatara alwaxyi ee culimo waxay isweydiiyaan miyuu islaamay mise muu islaamin allahu aclam inuu islaamay iyo in kale laakiin hadal badan bay tilmaamaan maxamed ibnu shahaab azuhri caleyh raxmat ullah waxa uu leeyahay abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf baa ii warramay ana jaabir ibn cabdillahi alansari isagoo ka xadiisaya arrintaa waxa uu yidhi xadiiska waxaa sii dhammaystiraya jaabir qaybta hore waxaa lahaa waxaa lahayd caaisha radi allahu canha xadiiskii jaabir baa lagu dhammaystiraya baynaa xilli ana amshi aan socdo id xilligaa samictu waxaan maqlay sawtan cod min asamaa farafactu basrii waliba riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan halka uu marayey inuu buurta safo dhinaceeda bari maraayey ayuun baan kor indhaha eegay cod baan maqlay codkii baan dabeetana kor eegay waliba codka way tilmaamaan yaa muxamed baan maqlay buuri dabeetana markaan kor eegay faida almalaku waa malagii alladii ja'anii bixira buurta xire igu yimid jaalisun ku fadhiya calaa kursiyin bayna asamaai walard siduu ugu fadhihi karaa marka inagu maskaxdeennan yar qiimayno oo miyaanu la soo hoobanayn oo kursigu miyaanu la dhacayn oo xagguu saaray waxba isweydiinaysa laakiin waa markay awoodeen adeegto laakiin awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba ilaahay waa hirgelinaya halkaasaa ilaahay kursi u dhigaya masuu iskaga fadhiisanaya farucibtu minhu aan argagaxay aad baan u argagaxay deeta waan soo laabtay gurigii kusoo laabtay faqultu dasiruunii dasiruunii dada faanzl allah ilahay wuxuu soo dejiyey suuraddii labaad yaa ayuhaa kaagan almudasiru istadaya xaaladii waa la sawiraya markaasaa ilahay wuxuu inoo sawirayaa yaa ayuha almudasir maxaa ilahay u odhan waayey yaa muxamed culimo waxay dhahdaan labaha arrimoodoo waa wanaagsan baa ku jira ta koowaad waxa weeyaan maadaama uu baqanayo maadaama uu baqanayo waa la waa la waa waa lala mulaadafoonaya oo waa loo dhibrinaya hadalkaa loo dhibrinaya kaanamaa in lala kaftamayo kale oo qofku markuu kaa yar baqanayo haddaad hadal kaftala ku tidhaahdo waxa weeyaan baqashadii way isfuulaysaa oo qofka dee xumaan kuu soo wadaa kulama kaftamo yaa ayuha almudasir kaagan istuuduubayow ha istuuduubku naga kaa qaran maayo ayaa xadfan ha meel ku geyn mayso isqarintu ha waxay kaloo culimmadu ka soo saaraan in ay inoo sawirnaatay innaga mar walba xaaladdii rasuulku ku noolaa oo haddii la odhan laha yaa maxamed xilligaa xaaladda ku sugnaa maynaan garaneen miyuu fadhiyey miyuu jiifay xaaladdu ku sugnaa laakiin marka soonka akhriyo yaa ayuha almudasir waxaa kuu sawirmaya rasuulkiioo duuduuban oo jibriil iska qarinaya oo isla bal inuu ku arki waayo ayaa kuu sawirmaysa yaa ayuha almudasir qum istaag kac baa lagu yidhi saa ogeed bay culamadu yidhahdaan qaama wuu istaagay walam yaqcud ilaa an maat wuu istaagay istaaggii runta ahaa hawshan u istaag diin danbaad qaadaysaa oo tuurta u ridanaysaa ee kac fadhi ku qaadi maysa iyo hurdo toona caalamka oo dhan baad hagaajinaysaaye kac baa la leeyihi mugdigaad ka saaraysaaye kac sidii buu u taagnaa ilaa uu ka geeriyoonayo calayhi salaatu wasalaam fa andir dig markaasuu u digay carab iyo cajanba cid walba uu digay habeen iyo maalin kor iyo hoos si walba uugu digay hawshii ilaahay u dirana waa qabtay wa rabbaka rabbigaana fakabir weynee weynaynta ilaahay subxaana wa tacaala laba siyaabood baa lagu weyneeyaa bilqawli hadal ku weynee oo ilaahay xus allahu akbar allah ilaahay weynee biljawaarix xubnaha ku weynee oo cibaadayso markaad ilahay cibaadaysa taawad alla weynaynaysa wa siyaabaka maryahaaga fadahir daahiri siyaabakana laba macnay saaraan culimmadu siyaabaka maryahaagan caadigaa fadahir daahiri oo iminka laga bilaabo salaad baa soo bilaabaysa waad cibaadaysanaysaa maryahaaga daahirso culimada qaar waxay dhahan miya way ka ballaarantay maryahaaga iyo qalbigaagaba daahiri qalbiga wasiyaabaka ay qalbak waayo carabtu way taqaanay inay u isticmaalaan wasiyaabaka waayo qalbigu muxuu ku jiraa maradeenna hoosteedu ku jiraa waa ninkii cantara ibnu shadaad alcabsi geesigii carbeed ee dagaalyahankaa wuxuu lahaa fashakaktu birumxi lasami siyaabahu laysa alkariimu cala alqana bimuxaramin waxay usoo qaataan gabayga wuxuu leeyahay fashakaktu waxaan ku googooyey birumxi lasami waran kuraaran waran afla ayaan ku googooyey siyaabahu qalbigiisa wadnahaan ku jaray laysa alkariimu cala alqana bimuxaramin ninka wanaagsani hootada iyo waranka xaaraanka ma aha waa la dilaya nin wanaagsan iyo nin xunba waranku ma kala yaqaano kowbuu kaga siiya marka siyaabahooda wa siyaabaka ay qalbaka qalbigaaga fadahir daahiri warujsa qurunka oo lagu macneeyey shirkiga ee asnaamtana fahturka haatur iskaga tag waa qurun macnawiya iyo qurun xisiya qofkuna hadduu shirki iyo waxaa ku daba leeyahay marnaba qurun ka suuli maayo awaamirtaasaa la siiyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam gebi ahaan wuu fuliyey sala allahu alayh waali wasalam faxamiya alwaxyu waxyigii baa diiray wa tataabaca saasuu isu dabagalay waynagaa haysana labadii waxyiba qur-aankii iyo sunnihii ilahay subxaana wa tacala khayrka hayna waafajiyo adduunkiiyo akhraba inagu soo khatimo subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa maliki radia allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaal ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار آه، حديث كان لبات آه، كم إذا حديث كتاب كينا وحصور رضي الله تعالى عنه أنس waxa uu ka soo wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi halaasun saddex man kunna fiihi cidda ay ku sugan tahay saddexdaa arrimood wajada waxa uu helayaa xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa iimaanka dhadhankiisa macaan ayuu dareemayaa saddexdaa siyaabood waxa weeye an yakuuna allahu in ilaahay ahaado iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu axabba ilayhi qofkan miduu uga jecel badan yahay uga jacayl badan yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo hadhay inuu alliya rasuulkiisa uu ka jecel yahay oo mar walba waxa kale ay ka dambeeyaan xagga maxabbada wa an yuxibba almar'a iyo inuu qofka jeclaado laa yuxibuhu uma jeclaanayo ilaa lilaahi tacaala ilaahay dartii mooyaane sabab kaluu u jeclaanayaa agtiisa ma taallo qodobka saddexaadna waxa weeye waa an yakraha inuu naco an yacuuda fi lkufri inuu gaalnimo ku laabto aw an yasiira fi lkufri ama inuu gaal noqdo kamaa yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa fi nnaari in naar lagu gano oo naar lagu tuuro ayuu nacayaa siduu saa u nacayo ayuu tanna u necb yahay xadiidka waxaa warinaya anas ibnu malik radia allahu tacaala canhu anas waxa weeye anas ibnu malik ibnu nadar ibnu xaaris ibnu damdam waa bani najaar iyo khasraj ayuu ka soo jeedaa waa saxaabi ansaariya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ahaa gacanyare u adeega oo wax badan u qabta ayuu ahaa hooyadii ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u soo hadiyeysay markuu rasuulku soo hijrooday madiina ayaa dadkii reer madiina mid walbaaba wuxuu awoodayey ayuu rasuulka u soo hadiyeeyey calayhi salaatu wasalaam inta u timi jiray yaa rasuula allah cid walbaaba wixii ay haysay bay kuu soo hadiyeysay ee agteeda ku weynayd cid kasta aniga waxaa agteyda ku weynoon hayaa wiilkaa ha kuu adeego in alle intuu ku adeegayo markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam toban sannadood ayuu u shaqaynayey toban sannadood ayuu u shaqaynayey waxyaaluhuu u baahnaay oo dhan ayuu u qabanayey cilmi badanna uu ka qaatay waxauu rasuul ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam xadiis aad iyo aad u qaaliya oo tilmaamaya iimaanku inuu dhadhan leeyahay macaan oo culimmadu waxay tilmaamaan iimaanku waa maraatib martabad waxaa la yidhaahdaa martabatu xaqni dam iimaanku waa martabadda hore oo waa martabatu lislaam waa qofku markuu ashaahato ee aan weli iimaanku ku dhibcin ee aanu qalbigiisa fadhiisanin ayaa waxaa la yidhaha marxalatu xaqni dami waa marxaladda dhiiggiisu lagu ilaalinayo waa islaam gaalnimo loo dili maayo xoolihiisa waa la ilaalinayaa laakiin wax badan oo badan oo iimaankii umuu dhaadhicin waxaa ku xigta marxalad ziyaadat liimaan marxaladda iimaanku kobcayo uu kordhaayo wuxuuna ku kordhaa cibaadaadka iyo khayrka iyo daacada ilahay buu ku kordhaa iyo marxalatu kamaal iliimaan markuu iimaanku dhammaystirmo marka uu dhammaystirmo weeye marka qofka macaankiisa uu dhadhaminayo waa marka uu macaankiisa gaadhayo qofku hadduu damca inu yidhaha waan ka boodaya oo anoo maanta islaamay waa inaan markiiba iimaanka dhadhankiisa helaa wuxuu noqonayaa qof leh iminka ayaan midhihii ku ridayaa dhulka waa inaan galabtana goostaa saakan ayaa midhaha ku daadinaya galabtana iyagoo arkay iyagoo dhammaystiran sidaa awgeed baa lagu haystay qoladii caraabta ee reer miyiga ahayd iyagoo maanta soo islaamay ayay yidhaahdeen aamanna qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna marka iimaanku dhadhan buu leeyahay axaadiista qaarna waxay tiraa طacma aliimaan dhadhanka iimaanka kana wuxuu tilmaamay xalaawat aliimaan macaanka waana isla imanayaan wixii macaan baa dhadhamaa wixii kale qaraar buu dhadhamaayo macna ma yeesho saddex siyaabood baa lagu gaadhaa iimaanka macaankiisa haddii la rabo qofku inuu gaadho ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in dhammaanteen ilaahayna dhadhansiiyo iimaanka macaankiisa waayo waxaa axaadiistu ay caddaysay qofku markuu iimaanka dhadhamiyo inaanu weligii diintiisa ka laabanayn hiraqla nin gaala oo ruumaanka haystay ayaa markii warqadda rasuulku gaadhay calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu isugu yeedhay wixii carab ka joogay dalkiisa siduu wax reer maki maydi ku jiraan waa la helay koox reer maka oo safara yaa isugu nasab dhow yihiin ninka soo baxay ayuu ku yidhi abu sufyaan baa yidhi aniga su'aalo badan buu weydiiyey almuhim su'aalaha waxaa ugu muhiimsanaa nin ka mida saxaabada rasuulku ma gaaloobaa oo dib ma u laabtaa maya buu yidhi su'aalihii badnaa markuu su'aalay su'aalay u jawaabay ayuu hadhow isagii furfuraya ninkii gaalka ahaa raqla waayo diinta nasaaradu aad u yaqaano nin wuxuu ahaa cilmi leh wuxuu ihi markaan ku weydiiyeen ku idhi ma ridoobaan oo ma gaaloobaan waxaa tiri maya waa sidaa nebi asxaabta nebiyadu markay iimaanka dhadhamiyaan bashaashat aliimaan iimaanka farxaddiisa markay gaadhaan ma laabtaan waayo qofku wuxuu ka laabtaa shayga intaanu faa'iidadiisa gaadhin haddii laakiin faa'iidada u taabto laga furfuri maayo markaa saddexdaas siyaabood ayaa lagu gaadhaa iimaanka macaankiisa halaatun saddex arrimood man kunna fiihi man wujida fiihi cidda laga helaa wajada wuxuu helayaa xalaawat aliimaan qodobka koowaad waxa weeye an yakuuna allahu warasuuluhu in allah iyo rasuulkiisu ay ahaadaan axabba ilayhi mid uu ugu jeclaan badan yahay mimaa siwaahuma wixii iyaga ka sokeeya oo dhan inuu ka jeclaan badan yahay waa qodobka koobaad in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulku aanay cidna waxula sinaanin cid walba iyagu ay kaaga horreeyaan cidaad dhashay iyo cid ku dhashay cid xigaala iyo cid kaa fog waxaad jeceshay iyo waxaad necab tahayba waa inaanad cidna barbar dhigin goormaa la ogaadaa qofkani inuu alla iyo rasuulkiisa jecel yahay calayhi salaatu wasalaam waa marka uu addaaciddooda ka horraysiiyo addaacidda cidda kale haddii cid kale ay amar siiso ilaah iyo rasuulkiisuna ay amar siiyaan markaasaa la eegayaa cidduu horraysiiyo hadduu waxyaala ka cudur daartu yidhaha wallahi waxanaan horraysiinaynaa wuxuu sheeganayey iyo maxabadii iyo kalgacalkii been bay noqonaysaa hadduu jecel yahay wuu horraysiin laha sharcigooda iyo qaanuunka ilaah iyo qaanuunka rasuulka oo kitaabka iyo sunnaha ah haddii lagu soo hordhigo qaanuun gaalaadna la keeno haddaad ka alle iyo ka rasuulka horraysiiso waad jeceshahay sifadaasna waa kugu dhawowda haddaad laakiin wax kale ka horraysiiso wixii aad sheegaysay waxba kamay jirin an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma qodobka labaadna waxa weeye wa an yuxiba almar'a qofka inuu jeclaado laa yuxibu u jeclaan maayo ila lilahi tacaala maxabadda meesha laga hadlayaa jeclaantu waa laba shay waa maxaba dabiiciya mid la idhaahdo maxabada dabiiciga ah ee abuurka ah iyo maxabada cibaadada ah maxabada abuurkii waxa weeyaan jeclaanta ilaahay nagu abuuray inaynu jeclaanno waxaynu dhallay iyo ciddayna dhashay iyo ooryaha iyo shayga macaan iyo shayga naftu ay doonayso waxyaalaha inaad ka jeclaato oo harhka aad ka jeceshahay bacadka oo macaanka aad qaraar ka jeceshahay kaa waxaa la idhaahdaa maxabbatun dabiiciya waa abuur layskuma haysto maxaa shayga macaan u jeclaatay lagu odhan maayo waa shay ilaahay kugu abuura allah kugu abuuray kan aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa maxaba maxaba tacabudiya waa maxabo cibaada ah maxabo cibaada ah oo markaad waladkaaga jeclaanayso waa mid alla kugu abuuray laakiin mar labaad baa hadda la rabaa inaad jeclaato oo inaad ku jeclaato wanaagga xumaana aad ku nacdo hadduu wiilkaagu karkaarka weydaarto walciyaadu billaah inaadna la weydaarin maxaa nabiyullaahi muusa wa khidar ay u dileen ilmi yara uu khidar u dilay wuxuu ahaa ilmo ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray inuu gaal ahaado aabbiyo hooyadina keligii bay lahaayeen wuxuu ilaahay ogeysiiyey inuu wiilkaa yari gaal yahay ha- jeclaanta ay jecel yihiinna ay la- la- la gaaloobayaan sidaa awgeed uu dilay in ilaahay u soo bedelo ilahayna uu soo cawlo qof wanaagsan buu siiyey nabiyullaahi nuux inankiisu markuu ka leexday ee uu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yaxsumnii min almaa isna khalaas waxau iska raacay doontiisii marka maxabada uu qofku jeclaanaya waxa weeyaan waa maxaba tacabudiya iyo maxaba cibaado qofka waxyaalo badan bay dadku imika isku jeclaadaan maslaxadood adduunya isku jeclaadaan danaan naga dhexeeya isku jeclaadaan tolnimo iyo qabiil bay isku jeclaadaan umuuro badan baa jira oo laga horraysiiyey maxabadii cibaadada ahayd laakiin qofka waa inay u horraysaa oo uu si fiican qofka meel fiican uu ku qortaa cidda aan jeclaanayo ee qalbigayga degaysaa waa cidda ilaahay jeceliyey maxaa ka dhalanaya cidda aan necbaanayaana waa cidda ilaahay necabiyey markaasuu qofkani wuxuu gaadhayaa heer wanaagsan oo kalgacalkiisa iyo necbaashihiisuba ta ilaahay ay la socoto wixii ilaahay jeclaado dad iyo shayba waa jeclaanaya wixii ilaahay necab yahay dad iyo dunyaba waa necbaanaya markaasu wuxuu noqonayaa qof isaga jeclaantiisa iyo nacaybkiisu uu ilaahay ku xidhanyay subxaanahu wa tacaala taasaana cibaadaah taasaana diina qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan waa an yakraha inuu karaahiyeysto an yacuuda ay an yasiira fi lkufri gaalnimo inuu galo kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar sida uu u necab yahay in dab lagu tuuro siyaabaha gaalnimada lagu galaa waa badan yihin si toosa waa loo galaa si dadbadna waa loo galaa waa lagu gaaloobaa mar waxaa lagu gaaloobaa hollinta xagga dhaqaalaha oo lagu holiyo dhaqaale waxaas iyo waxaasaad helaysaa mar waxaa lagu gaaloobaa in lagu holiyo siyaasad iyo kursi iyo jago mar waxaa lagu gaaloobaa kaftan iyo dheeldheel siday doontoba ha noqotee qofkan maxabada iimaanka dha- macaankiisa gaadhay sinaba ma raba inuu diinta islaamka uga baxo waxa u siman in dab lagu tuuro iyo inuu gaaloobo waayo qofka bini aadamka waxaa la yaqaanaa wuu necab yahay in jidhkiisa dab soo gaadho dab inuu soo gaadho wuu necab yahay in gebi ahaantiisa lagu tuurana hadalkeedaba daa qaabkan markaa uu leeyahay waa an yakraha an yacuuda fi